bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdi xasan cali ee ahna maamulaha caafimaadka degmada cadaado dabcan annaga adduunka siduu u diyaargaroobayo waxaan ka joognaa degmooyinka dalka soomaaliya degmo ka mid ahaan ka joognaa kaliya xogta sida looga diyaargaroobayo kolley waxaa laga heli karaa baraha bulshada ama qaababka maaragtay adduunyada ula tacaamulayso taas baa qof walbana ayuu ka heli karaa haddii uu ka raadiyo khaasatan annaga xil wuxuu naga saaran yahay ummadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada markaas annagu aan shaqada ka hayno haddaan taas marka kugu hordhaco kuu sheego sida loogu diyaargaroobayo dabcan waxaa mas-uulka ah maamulka shaqadaas iyo hogaaminteeda wasaaradda caafimaadka federaalk dowladda federaalka ee soomaaliya marka labaadna waxaa mas-uul kasii ah stateka annaga aan ka tirsanna oo ah maamul goboleedka galmudug dowlad goboleedka galmudug ee ka mid ka ah dowlad goboleedyada ka jira dalka soomaaliya sida looga diyaargaroobayana waxay tahay dabcan in la yareeyo faafitaankiisa in bulshada laga wacyigeliyo in wixii la arko maaragtay la isla wadaago wasaaradaha caafimaadka ee dowlad goboleedka iyo tan federaalku ay isla wadaagaan wixii xog ah inay ayagu hogaamiyaan dee waxyaabaha lagama maarmaanka u ah in maaragta looga hortago hadday ahaan lahayd istaafyada hadday ahaan lahayd sabalaadyada lagama maarmaanka ee loo baahan yahay hadday ahaan lahayd tala iyo tusaaleba dowladda federaalka iyo oo kaashanaysa maamul goboleedkeenna unbaa mas-uulka ah taas sida loo maamuli doono annaguna dee waxaan qayb ka nahay meelaha ummaduhu iyo baniaadamada ummadda soomaliyeed ay ku nooshahay meel ka mid aan joognaa de wixii markaa awaamiiraho ka yimaada maamulkeenna wasaaradda caafimaadka khaasatan ka yimaada ayaanu fuli doonaa insha allahu tacala khaasatan gobol galgaduud agaasimayaal la yidhaahdaa aniga waxaan ahay macnaha officer aan ahay ama waxaan ahay xaafiiska caafimaad xaafiiska maamulka caafimaadka degmada cadaado ayaan mas-uulka ahay haddaan xogkaas iyo taas sagaal iyo tobankii bishan march waxaa miid kulan ka dhacay magaalada dhuusamareeb caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaana kasoo qayb galay dhammaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa muxalliga ah oo deegaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa kasoo qayb galay iyo wasaarado badan oo agaasimayaal iyo wasiiro iyo wasiire ku-xigeen ay ka yimaadeen waxaana la isla gartay oo lagu ballamay in la sameeyo waxa la yidhahda guddi ama task force la yidhaahdo ayaa lagu ballamay in la dhiso iyagaana dhisaya oo naqshadaynaya oo qorsheynaya habkii iyo qaabkii loola tacaali lahaa ilaahay nooma keeno inaa ilahay noo keena rajeynaynaa qaabka ayagaa naqshadaynayna ayaa naqshadaynaya oo qorsheynaya markay hawshooda dhammaystaan dabcan sagaal iyo tobankii maantana waa kuyo labaatankii maalin iyo laba ka soo wareegtay waxay soo saari doonaan riboor lagu howlgeli doono insha allahu tacaala iyo saadkii loo baahnaa iyo staafkii loo baahnaa iyo tababaradii loo baahnaa markii intaa la dhammaystirana dabcan waxaa la aadi doonaa meelaha laga maarmaanka ay tahay in laga shaqeeyo sida ayraboorada maxaa dhahday xuduudaha meelaha oo laga yaaba in maaragtay dadka foreynerka ay kasoo galaan bowdharada ay kasoo galaan in dad la geeyo kastamada ama jegboyntiyada laga yaabo dee ilaa jabuuti ilaa iyo kenya waxaa laga yaabaa dad isu socdaha jiro isu socda oo waddada dheeroca oo dalka marta dhex marta ku safra jegboyntiyadaas galmudugna in dad la geeyo ayroboorada la geeyo meelaha kaleeto maaragtay kastamada ama meelaha xuduudahana meelaha dadku ay maraanna in la geyn doono staff laakiin dhammaan qorshahaasi wuxuu jiraa maamul goboleedka galmudug khaasatan wasaaradda caafimaadka agaasimaha iyo agaasima ku-xigeenada ayaa hawshaas gacanta kula jira dee qaybteenana markaas aan qaadanayna insha allahu tacaala saxdaa la baro markaasna ay bulshada usii gudbiyaan dabcan waxa kaliyo hadda uun laga qaban karaa waxay tahay oo cudurkan ilaahay nooma keenee la isla garta waxay tahay in dadka la wacyigeliyo oo nadaafad joogto ah qofku uu sameeyo meelaha faraha badanoo laisku adiga fariinta noocaasa ee standarka ah oo dalka laga gudbinayo olready goor horaan ba helnay waana qaybino oo kuwa hadda derbiyada ku dhegan aad ujeedo hadday ahaan lahayd handi washingka ama gacmo dhaqashada hadday ahaan lahayd ay ahaan lahayd maxaad ahdaayey sanka in la xirto iyo afka iyo la xirto maaski la qaato ama maaskara la qaato waxyaabahaasoo dhan horaan u bilownay waxaan dhejinay stiikaraan darbiyada ku dhejinay waxaan tagnay meelaha xarumaha caafimaadka ah dadka benefishariska ah yimaado usoo doonta adeega xarumaha caafimaadka waxay leeyihiin qayb gooniyahoo lagu wacyigeliyo qofka markuu yimaado wacyigelin joogtaha socota maalinla ah oo maalin everyday socota xarumaha caafimaadka ah sidaan wada ognahayba waxa kaliyoo hadda la qaatay ama istaabka kaliyoo hadda la qaatay nidaamkan cudurkan aan iraahda cudurkan coronavirus disease waxaa kale lagu baqo qofku inuu sameeyo self protection qofku inuu sameeyo asagu naftiisa qofku inuu inuu ka taxadaro cudurku inuusan usoo gudbin asaguna uusan gudbin intaas kaliya dadka in lagu wacyigeliyo oo qof waribaahi uu maaragtay uu arrintaas sameeyo tan ugu horreyna ugu baaqaynaa waxay tahay si loo yareeyo ama loo koobo ama xilliga uu ku jiro dee maaragtay laga yaabo wadanka inuu soo galo bil ha ahaato ama saacad ha ahaato ama maalmo ama asbuuc laga yaabo inuu yimaado si uu u xadadnaado gudub faafitaankiisu u xadadnaado waxaa bulshada lagu baaqayaa intii hore lagu baaqay oo fariimii aan hore u geyno ay ka mid ahayd in si joogto ah qofku u ahaado gacnihiisu ay u ahaadaan nadaafad ama ay keliin u ahaadaan haddii uu awoodo qofku waxyaaba waxaa jira la yidhaahdo halcolic oo gacnaha la marsado handirab la yidhahdo gacnaha la mariyaa jira oo antiseptic ah waxaa jira saabuun qofkaan heli karin evan ciid iyo maxaa tirahdaa iyo dambasba waa la isticmaalaa waa lagu farxashaa diintana noo sheegtay ciidda in ay waxyaaba badan ay maaragtay ay suulin karto khaasatan dambaska ayaa la xushay waxaa kaloo la yidhi in la dhaqo wejiga iyo maaragtay gacmaha maxaa tiahday saabuun lagu dhaqo biyo lagu dhaqo alcohol gacnaha la marsado waxaasoo dhan waxay dilayaan haddii ay suurowdo gacnahaaga in jermisku uu soo fuulo inuu dhinto waxaa kaloo loogu baaqayaa bulshada marka maaragtay ay isla fadhiyaan meelaha in la yareeyaba meelaha in la wada fariistaba haddii laga maarmayna markaas laisu jirsado xad la-eg mitir iyo ilaa saddex fiid ama saddex cagood in la-eg in laisu jirsado la kala durko haddii ay suuragal tahayna qofku markuu qufacayo qofa dabcan dadka dadaa qufaca qufac joogta ama iskaleh ama markaasba cudurka inuu ku dhacay laga yaabo ama cudurro kaleeto qufac leheba ay maaragtay markaas ay taabteen inuu maaragtay u isticmaalo maski ama sanka iyo afka iyo uu saarto maaskara uu maro saarto fasileti saarto tuush wax la yidhahdaa jira oo hadda la isticmaalo oo la saarto afka la saarto uu ku aadiyo markuu hindhisayo ama qufacayo ama uu afkiisa uu aad ugu aadiyo waxaa kaloo lagu baaqayaa in qofku uu mar walba gacnihiisa uu mariyo indhaha iyo sanka iyo maaragtay uu afka iyo uu mariyo waxaa kaloo lagu baaqayaa inuusan meel walba taaban qofku miisaska albaabada maxaa tirahda dhulka meel walba inuusan gacantiisu aysan gacan macnaha firi isaga ah wax walba in lagu taabto inuu ka dheeraado oo taabashada u yareeyo macnaha in la yareeyo salaanta masaafaxada la yidhaha laftirkeeda waa lagu baaqayaa dee qof walba gacantiisu nadiif maaha annaga islaamkaana de waxaba nagu filanba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayaa nagu filan oo aan uga kaaftoomi karnaa waxaa kaloo lagu baaqayaa qofku hadduu arko qof xanuunsan dee inuu goobaha caafimaadka tago oo uu la xiriiro maxaa tirahdaaye in uu maaragtay uu sameeyo maxaa la yidhaahdaa uu la xiriiro waco dadka macnaha fariin waxaa jirta number waxaa jira four four nine inuu ahaa umalaynaayo oo ay samaysay dowladdu ay samaysay federaalka ay samaysay haddaad wax dareento waa wici kartaa isla markaasba waxaad helaysaa jawaab ama action aad helaysaa waxyaabaha noocaasaha jira cudurkani ma laha daawo hadda la ogyahay ma leh laakiin qofka markuu dhibaateeyo cusleeyo waxaa laga yaabaa cudurro inay ka dhashaan markaasna daawooyin markii hore aan munaasib u ahayn aan ka hortegi karin cudurka in gadaal laga siiyo waa laga yaabaa